iyadoo ay jiraan cabashooyin badan oo ka imaanaya dhalinyarada soomaaliyeed oo ku saabsan shaqo la-aan baahsan ee ka jirta guud ahaan dalka ayaa haddana waxaa muuqata in dhalinyaro badan ay bilaabeen inay ka fekeraan sidii ay si iskood ah ay uga abuuri lahaayeen fursada shaqo magaalada dhuusamareeb ee xarunta maamulka galmudug bilihii u dambeeyey waxaa si isi soo taraysa u kordhaya dhalinyarada ka ganacsanaya cabitaanada laga sameeyo miraha dalka kuwaasi oo ay ku iibiyaan miisas ay dhigteen hareeraha waddooyinka waaweyn ee magaalada dhallinyaradan oo badankood aan haysan wax maalgelin ah oo rasmi ah ayaa si hal abuur leh u bilaabay ganacsiyo yaryar oo ku salaysan iibinta cabitaano dabiici ah sida kuwo laga sameeyo cambe babaay liin iyo muus dhallinyaradan oo ka warbixiyay hal abuurkan ay la yimaadeen ayaa sheegay in ay soo dhoweyn iyo dhiirigelin ay ka heleen bulshada maasha allah aad iyo aad adiga hadeertaan waxaa macquula markii horeeto meeshaan ay hadda ii furneed aniga keliya ayaa ka shaqaynayay hadeertaanna saddex qof ayaan nooga shaqaynaa meel kasta oo ilamida oo hadda cabitaanka iyo ganacsiga aan ahayo kaleeto ayadana waxaa macquula inay iga sii shaqaalo badan yihiin marka bulsho badan na shaqo abuuri ka heshay annagana waxaa weye alxamdulilah waa waana sii wadi doonaa insha allah bilkariim waa
boqolkii boqol dadka badanaa waxay yidhahdeen cabitaanada shaqooyin cusub oo kusoo kordhisay dadka u baahiyiin sii wada dhiirigelin fara badan kahelina macaamiisha bilow markaan bilaabeynay ilaa maanta farqi weyn baa u dhexeeya taasi oo ka mid ah markaan bilaabeynay magaalada maysan lahayn qamiisas cabitaan oo dadka dadweynaha socod iyo fidhiya intaba ay ku isticmaalaan inkastoo magaaladii ay miisaskii ay wada samaysatay laakiinse anaga miiskeeni miisaska wax badan kaga duwan yahay annaga adeegyo fara badan ayaan miiska habeenkii iyo maalinkai intaba ku bixinaa macaamiisheena iyo bulshadana boqolkii boqol aad bay u ammaaneen adeegyada aan siino wallaahi dadka dhuusmareeb ayakuba isku badan ilaahay allah barakeeyey waa iska badan yihiin nooxa u badan waxaa waaye cambe iyo waxaa u badan iyo babaay intaana u badan aad iyo aad hadda markii aan bilaabaynay iyo hadda farqi weyn ayaa udhexeeya markii horeeto waxaa macquula maalinkii inaan ay noo imaan jireen macaamiishayani maalinkii noo imaan jirtay adiga saddex jubbaarkeed afar jubbaarkeed inay hadda ay noo imaanayaan waxaana waaye meeshaas waxaad ka fahmaysaa in lasoo fahmayo cabitaanka marka aad iyo aad ayaa hadeertaan ay bulsho tiro badanoo noogu xiran tahay inay kuwo kaleo kasii tiro badan noogu xirmaanna waa ku raja qabnaa insha allah arrintan ayaa loo arkaa inay tahay tallaabo wanaagsan oo ay ku dhiiradeen dhallinyaradan waxaana habboon in lagu garab istaago si ay u sii horumariyaan